Saacadihii la soo dhaafay waxaa mid ka mid ah xaafadaha magaalada Jigjiga laga helay meydka gabar yar oo toban sano ah, taasoo dil iyo kufsi lagula kacay. Gabadhan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Ugubaad, waxaana la dhigay mid ka mid ah isbitaalada Jigjiga. Maamulka Itoobiya ka dhisatay dhulka Soomaali galbeed ayaa isku dayaya inuu qariyo dhacdadan, isagoo ehelka gabadha ku qasbay inaysan ka hadlin falka foosha xun ee lagula kacay gabadhooda. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga cidda ka dambeysay dilka Ugubaad, balse wararku waxay sheegayaan in lagu tuhunsan yahay dilkeeda inay ka dambeeyeen dadka Itoobiyaanka ah ee ku nool Jigjiga. Haddaba arrintani ayaa qayb ka ah dhacdooyinka xanuunka iyo murugada xambaarsan ee sida joogtada ah uga dhaca dhulka ay dowladda Itoobiya xoogga ku haysato, waxaana dhowr mar sidan oo kale halkaasi uga dhacay kufsiyo loo geysanayo carruurta da'doodu ka yar tahay tobanka sano. Si kastaba, marka laga yimaado dhaqamada iyo falalka foosha xun ee ka baxsan shareecada Islaamka ee ay geystaan ciidamada Itoobiya iyo askarta Soomaalida ee ay ku adeegato, ayaa geesta kale waxaa jira falal kuwan la mid ah oo marar badan siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho iyo gobollada qaar ee ay ka arrimiyaan maamul goboleedyada ka jira dalka.